gobolkaas waxaa waaye gobolka banaadir magaalada muqdisho gobolka banaadir sidii haddaata wiilkayga uga dhawaajiyey intuu ka dhawaajiyo dhanuu mudan yahay gobolka banaadir waa midka maanta haya oo ay ku jirto dowladda federaalka ah daraaddiis waa gobolkee gobolka kale ee dowladdan ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa dacmiya waa gobolkee gobolka kale ee wax la taabo kara dowladdan kusoo kordhiya gobol waa gobolka banaadir taas macnaheeda maaha xuquuqdii gobolka banaadir inaa waa laga yaabaa walaalaha qaarkood ina su-aalay markaad joogteen talada maxee war wuxuu maalin ma wada dhismaan shalay waxbaan qabannay waxna waa qabyaynay waana taan ummadda u sheegno waxbaa qabyo naga ah waxbaa qabyo naga ah waa taan liri oo aan ummadda u sheegnay qabyadii inaan dhammaystirna aan rabno gobolka banaadir ugu horreeyo koolka ah maanta marka waa noolnahay weli waa u taaganahay waa u hadlaynaa dadka gobolka banaadir matalaad siyaasadeed ayay xaq u leeyihiin waana in ay helaan ilaahay idankiisu waana helayaan annaguna waxaan garab taagannahay in u taagannahayna in la helo xuquuqdaas gobolka banaadir iyo dadweynaha soomaaliyeed oo aan aaminsannahay inay koobmaan runtii maanta aan loo nisbayn karin ee qabiil gaara loo nisbayn karin waa lagu kala badan yahay iyo waa la dhihi karaa laakiin magaaladan magaalo soomaaliyeed waa caasimadda jamhuuriyadda waa laakiin in ka badan laba milyan saddex milyan ku dhowaad dad ugu degan inay xuquuq matalaad yeelan waayaan yaanan gaarsiinin sheekadii hadda ka hor maraykanka ka dhacday oo ahayday haddaanay matalaadi jirin cashuur ma jirto yaanan gaarsiinin meeshaas ilaahay hadda ayagoo matalaad la ayay cashuurta na siiyaan waana ku dhaqannaa mishaaraadka aan qadannaa ka mid ah amniga waxa lagu sugaa ka mid ah waxa dowladnimadu ay ku kala socotaa ka mid ah welina ma dhihin haddaanay matalaadi jirin cashuur ma jirta nama dhihin laakiin siyaasiyiinta haddaan nahay oo dowladda iyo hoggaanka dowladdu ay noogu horeeyaan yaynaan gaarsiinin dadka banaadir meeshaas weli ma ayan gaarine aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin